دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday qaar ka mid a saldhigyada ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka oo ku leeyihiin gobollada shabeellada hoose iyo bakool dagaal culus oo daraad ka dhacay deegaan lagu magacaabo yaaqow oo hoostaga degmada raamacadey ee gobolka mandheera ayaa khasaare culus lagu gaarsiiyey askarta kenya saraakiil iyo askar maraykan ah ayaa ku dhaawacmay qarax lagula beegsaday duulaadka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose barnaamijka diiradda jimcaha ayaa waxaa maanta looga hadli doonaa mowduuc muhiim ah odayaasha iyo bulshada ku dhaqan magaalada ceelcadda ee gobolka gedo ayaa si adag uga hadlay duqaynta dowladda kenya ka geysatay magaaladaas oo ay dad shacaba ku dishay beesha yantaar ayaa beeca la gashay xarakada mujaahidiinta al-shabaab kadib kulan ku dhowaad sagaal maalmood uga socday walaayada islaamiga ah ee baay walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa dowra diinaya u qabatay macallimiinta degmada jannaale قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday qaar ka mid a saldhigyada ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka oo ku leeyihiin gobollada shabeellada hoose iyo bakool haddii aynu ku harnayno dhanka gobolka shabeellada hoose rag ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal toosa ku qaaday fariisimayaal ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka oo ku leeyihiin degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose isla shabeellada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xalaa dagaal culus ku qaadeen xero ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda ay ka samaysteen degmada jannaale dhanka gobolka bakoolna ciidamo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal toosa ku qaaday fariisin ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ciidamadan weerarka lagu qaaday ayaa ku sugnaa degmada xudur ee gobolka bakool dhanka dhulka n f d ee ku jira gumaysiga kenya dagaal culus oo maalin ka hor ka dhacay deegaan lagu magacaabo yaaqow oo hoostaga degmada raamay ee gobolka mandheera ayaa khasaare culus lagu gaarsiiyey dowladda kenya dagaalka ayaa yimid kadib markii ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa ka tirsan dowladda kenya gaar ahaan ciidanka loogu yeero anti terrorism ee ay leedahay dowladda kenya ayaa halkaas ka dhacay waxaana in muddo ah uu dagaal ku socday kadib goobta isaga cararay ciidamadii kenya kuwaas oo la gaarsiiyey khasaare kala duwan dowladda kenya oo dhankeeda ka hadashay weerarkan ayaa sheegtay in ugu yaraan looga dilay lix sargaal barnaamijka diiradda jimcaha ayaa waxaa maanta looga hadli doonaa mowduuc muhiim ah barnaamijka oo maqal iyo muuqaal ah ayaa waxaa lagu falanqeynayaa cadaawadda ethoobiya waxaana uu ciwaankiisu yahay etoobiya iyo soomaaliya oo cadaawad soo jireen ah waxaana barnaamijka ka qaybgeli doona culummada kale ah sheekh aadan sunne sheekh cabdiraxmaan firin iyo suldaan cabdiqani cabdulaahi wuxuuna soo geli doonaa tobanka barqanimo insha allah saraakiilyo askar maraykan ah ayaa ku dhaawacmay qarax lagula eegtay duleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose waxaa ka warramaya maxamed ciise faahfaahin ayaa kasoo baxaysa qarax habeenkii xalay duleedka magaalada kismaayo lagula beegsaday ciidamo maraykan ah oo marayay duleedka magaalada kismaayo qaraxan oo ka dhacay inta u dhexaysa birta dheer iyo deegaanka harboole ayaa lala egtay koloonya gaadiid ah oo ay la socdeen ciidamo maraykan ah iyo askar ka tirsan kuwa ay tababarteen ee baangarafta waxaana lagu gubay gaari gaashaaman oo ay la socdeen ciidamada maraykanka ah sida ay xaqiijisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa qaraxaasi ku dhaawacmay saddex askari oo amerikaan ah oo darajooyin kala duwan haystay kan koowaad waa sarkaal kabtan maraykan ah wuxuu ka dhaawacmay labada gacmood kan labaad waa sarkaal injineer maraykan ah oo qaabilsanaa isgaarsiinta iyo ka hortagga qaraxyada mid ka mid ah labadiisa indhood ayuuna ku waayey qaraxa kan saddexaad oo ahaa askari ayaa ka dhaawacmay labada lugood taliska africom ee maraykanka ayaa qirtay in qaraxyo lala beegsaday kolonyo ciidankooda ka tirsan mana ahan markii ugu horreysay oo lagu beegsado deegaanada dhaca duleedka magaalada kismaayo maraykanka ayaa soomaaliya kusoo duulay sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo saddexdii markii uu ku jabay kadibna wuxuu soo adeegsaday hogaamiye kooxeedyo markii laga adkaaday wuxuu soo adeegsaday ciidamada etoobiya markii laga adkaadayna wuxuu soo adeegsaday amison isagoo ciidamo aan badnayn oo kuwiisa ah usoo diray soomaaliya hadda oo admi khamiis waddanka ka baxayaan wuxuu quudareynayaa inuu mar kale xabasho adeegsado odayaasha iyo bulshada ku dhaqan magaalada ceelcadde ee gobolka gedo ayaa si adag uga hadlay duqeymaha dowladda kenya ka geysatay magaaladaas oo ay dad shacaba ku dishay faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdisamed cabdulaahi
iyadoo habeen ka hor diyaaradaha dowladda kenya duqeymo ay ka geysteen magaalada ceelcadda ee wilaayadii islaamiga ah ee gadow ay ku dileen laba qof oo shacab ah islamarkaana ku barakiciyeen dad fara badan argagaxna ku rideen ayaa arrintaas waxaa ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha iyo sidoo kale bulshada ku dhaqan magaalada ceelcadde waxay sheegeen in dowladda kenya diyaaradeeda si ulakac ah u beegsadeen guryahay dadka rayidka ah ku sugnaayeen halkaasna uu ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac anigoo ka mid ah shacabka degmada ceelcadde dhibaatadii nagu dhacday oo saq dhexe annagoo hurudno diyaaraduhu noo imaadeen diyaaradahaasoo annagu ilaahay baa xaqiiqadu laakiin nagula yidhi diyaarado kenyaan hay ahaayeen dadkii shacabkaana xalay argagixiyey ayagoo dadkii shacabka ah beegsaday oo meeshaas ay ku dhinteen laba nin oo shacab ah nin oday ah oo gurigiisa jiifay oon shabaab ahayn oo maxaanku idhaahdaay ahaa nin shacabah nin culummo ah nin odayaasha ikhyaarta ah oo qabiilka beesha degta degmada ceelcadde odayaasheeda ah inuu halkaas ku dhintay oo annagana aan ku hurda seegnay xilligaas ayaan caddaynayaa waxaan sheegayaa inayna raadsanaynin ciidan iyo dowlad midna inayna raadsanaynin ee dadkii shacabka ahaa ay beegsanayeen oo raadsanhayeen ayaan caddaynaynaa dad masaakiin ah oo odayaal ah ayay maxaanku idhaahaa ku soo duushay maxaanku idhaha diyaaradihii kenya waxaa ku dhintay meeshaas laba nin oo ninna dhallinyaro u yahay ninna nin culummo ahoo duq ahoo maxaanku idhaha waayeela uu yahoo adeerkaya waxaa lagu dilay maxaanku idhaahaa xaqdaraa lagu dilay ma ahayn diyaarad maxaanku idhaha lagu duqaynaya ciidan ma ahayn diyaarad u socota maxaanku idhaahaa ciidan dadkii shacbiga ahaa guryahoodii iyo dadkii masaakiinta ahaabaa maxaanku idhaha lala dhacay waxaa ku dhintay allaha u naxariisto ninka la yidhaha sheekh cabdiraxmaan yaa ku dhintay waxaan adduunka iyo ummadaha islaamka u sheegaynaa dadkaas inay ku dhinteen gardarra cad oo geed loogu soo gabada aanan lahayn marka waxaan caddaynaynaa ninkaas inuu innaba ha yaraatee maxaanku idhaahaa uusan ahayn ciidan wax maxaanku idhaahaa kalena uusan ahayn duq magaalo oo sagaashan jir ah oo culummo aho gurigiisa isa jooga oo maxaanku idhaahaa salaadda cishe markuu tukaday bacdigeed gurigiisiiya asagaba la isku gubay buu ahaa nabadoon cabdulaahi ansaari oo ka mid a waxgaradka wilaayadii islaamiga ah ee gadow ayaa wuxuu baaq u diray dadka soomaaliyeed isagoona ku dhiirageliyey inay ka qayb qaataan halganka lagula jiro shisheeyaha waddanka kusoo duulay waxaa la gudboon ummaddan muslimka ah sideeda dadku hadday mar muslimiin yihiin jahaadna uu dhexdooda ka jiro waxaaba reebanba in dad shacab ah iyo dad mujaahidiin ah la yidhaahdaa reeban intii uusan ilaahay u cudurdaarin waxaa waajib ku ah inay istaagaan oy jihaadka ka qayb galaan furumaha buuxiyaan hubkooda qaataan dhaqaalaha isku duwaan idaacadaha ka hadlaan dhallinyarada guubaabiyaan odayaashu ay horkacaan dadka waddooyinka ay u fadhiistaan cadowga ilaahay ay khalkhal iyo argagax geliyaan mujaahidiinta ay furumaha la buuxiyaan ay la daba kacaan biyaha iyo baadka saas baa ummadda muslimka a la gudboon dowladda kenya ayaa sii xoojisay duqaymada ay ka wada qaybo ka mida gobollada dhinaca koonfurta soomaaliya gaar ahaan gobolka gado iyo sidoo kale gobolada jubbada dhexe iyo kan hoose duqaynta ka dhacday magaalada ceelcadde waxay imaanaysaa iyadoo toddobaadyadii lasoo dhaafay duqaymo xiriir ah ay ka wadeen deegaano iyo degmooyin dhaca gobolada jubbada hoose iyo sidoo kale kan dhexe waxaa laga xusi karaa magaalada saakow iyo sidoo kale salagleh halkaas oo ay ku dileen dad shacab ah oo u badan caruur iyo haween beesha yantaar ayaa beeca la gashay xarakada mujaahidiinta al-shabaab kadib kulan ku dhowaad sagaal maalmood uga socday walaayada islaamiga ah ee baay warbixinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdulaahi soomaali kulan walaayada islaamiga ah ee baay oo wakiilka ah xarakada shabaab ulmujaahidiin iyo beesha yantaar muddo sagaal maalmood oo uga socday deegaanka idaale oo hoosaga magaalada baydhabo ee gobolka baay ayaa lasoo gabagabeeyey iyadoo laga soo saaray qodobo muhiim ah bayaan kulanka ka soo baxay ayay beeshu ku xaqiijisay in ay bayca la gashay xarakada shabaab ulmujaahidiin bayaan ka soo baxay beesha reer yantaar kadib kulan wadatashi iyo dowro aqoon kororsi ah oo muddo sagaal maalmood ah u socday una dhexeeyey beesha yantaar iyo wilaayada islaamiga ee baay waxaa ka soo baxay qodobadan soo socda kow beeshu waxay mujaahidiintu bayco iyo ballan kula galays kula gashay u gargaaridda iyo ku dhaqanka kitaabka allah labo beeshu waxay naf maal iyo maskax ku bixinaysaa jihaadka lagula jiro saliibiyiinta iyo murtadiinta dabadhilifka u ah saddex beesha yintaar waxay si buuxda u ayidaysaa una soo dhowaynaysaa fadwadii iyo bayaankii siyaasiga ahaa ee ka soo baxay shirweynihii labaad ee looga arransinayay jihaadka bariga afrika ee dhowaan ku soo gebagabooway wilaayaadka islaamiga bayaanka laga soo saaray kulanka u dhexeeya walaayadda islaamiga hebaay iyo beesha yantaar ayaa waxaa ku xusnaa in beesha ay ka go-an tahay inay deris wanaag kula noolaato qabaa'ilada la deriska ah iyo inay xaqiijinayso inay beri ka tahay ciidamada shisheeyaha la shaqeeya ee iyada ka dhashay iyo cid waliba oo ka soo horjeeda ku dhaqanka shareecada islaamka iyo inay kaalin ka qaadan doonto fidinta dacwada iyo inay taageersan tahay howlgallada jihaadiga ah ee xarakada shabaab ulmujaahidiin ay ka fulinayso gudaha dalka soomaaliya kana dhanka ah shisheeyaha iyo maamulada la shaqeeya beesha yantaar waxay muslimiinta ku nool walaayaadka islaamiga ah ugu baaqday in ay difaacdaan ku dhaqanka shareecada islaamka iyo nidaamka walaayaadka islaamiga ah beesha yantaar waxay shisheeyaha ugu baaqday in ay soomaaliya isaga baxaan haddii kale soomaaliya ay qabuurahooda noqon doonto ugaaska beesha yantaar cabdirasaaq macalin xasan xuseen ayaa sheegay in ay bayco la galeen xarakada shabaabulmujaahidiin
xubnaha ku qayb galay shirkuunkan ee muddo sagaal maalmood ee socday ilaa dad siitun iyo sidilan ewu siitun iyo sididas oo odayaal ee wada mas-uulin oo waaye baycada intaasa qaadan siitun iyo sidi ruux oo odayaal eh oo mas-uulin eh yaa mayl ra-iisu baycadaas yaa qaaden dhammaan mayn beteleen beelin riyintaar beenol fadli ee lare yaa mayd bayacdaas yaa qaadan eed eedna waan ka qanacsanyin dhammaantiyoon mayd baa diyaaran iyana raggaas aanan sheega mas-uuliyiinta ana inay camalka dhinigisho lahan ku galna muslimiinta inay dhinigi beelun iyo jartu lahan ku galna duuldalaal iyo khalaal han ku galna yaa diyaar yaa aan wada eyin yaa aan teegayin waa dhammaantood reer mujaahidiin awu awlaadiyo dhaleen dhammaan camalka kawada jaraan shan kuri lan usu dhalaya kuma qanyiya la raga oo camalka kawada jaraan afar lan kuma qanyiya jar siyadi lan kuma qanyiya jar marka alxamdulilah rabbilcaalamiin beelataasa ballantaasi beecadaasa galli takbiirta ayaa isqabsatay markii waaliga walaayada islaamiga ah ee baay sheekh jacfar abu xamsa oo wakiil ka ah amiirka xarakada shabaab ulmujaahidiin sheekh axmed cumar abu cubayda ay baycada wada galeen ballanhooba markoo la gala oofiyuushe waajibu sunnuhu iyo imbadhawtama waajib waay marka diyaarangana maaha balanta noocgaas oo waajibna gadaasani gal baaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayran sa'na an eraw yahayinku daba erasan marka uno o e beele reer yantaareed may bayco iyo ballan la galaane waaliga walaayada islaamiga ah ee baay oo wakiil ku ah amiirka xarakatu shabaab almujaahidiin sheekh abu cubayda xafidahullah maykala ballamaane ini una warshay qaadana haddii culays nahaaya iyo haddii fudeed qabna intaba kitaabkii ilaahay dafaacusheyaka labalamaana inti ilaahay diintiisu sakatoosinyi
kulankan ka dhacay iidaale ee beesha yantaar ay baycada kula gashay xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa waxa uu walaaca ku ridayaa ciidamada etoobiya ee hareeraha ka xiga ee ku kala sugan dinsoor qansax dheere baydhabo iyo buurahakaba sidoo kale waxa uu walaac gelinayaa maamulka shisheeyuhu uu dhisay ee fadhigiisu yahay magaalada baydhabo ee la baxay maamulka koonfur galbeed tilabada ay qaaday beesha yantaar waxaa horey u qaaday beelo badan oo ku dhaqan walaayadka islaamiga ah halka kuwo kalena iminka ay dhabbahaas ku socdaan walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa dowla diiniya u qabatay macallimiinta degmada jannaale waxaa ka warramaya moxamed amiin
dowradan oo socotay muddo ku dhow isbuuc ayaa loo qabtay qaar ka mid ah macallimiinta deegaanada hoos yimaada degmada janaale ee gobolka shabeellaha hoose in ka badan labaatan isugu jira qeybaha kala duwan ee macallimiinta ayaa loo qabtay dowradan waxayna sheegeen in wax badan ay ka faa'iideen muddadii ay duruusta u socotay qaar ka mid ah macallimiintii loo qabtay dowrada ayaa idaacaddii islaamiga ah ee alfurqaan ugu warramay cashiradii ay ku qaateen dowrada anigoo ah magacayga maxamed sheekh xasan ismaaciil axmed kala socda degmada janaale door loogu haayay waxaanu ku qaadan dhowr kutub ayaan ku qaadan halkaasi oo ku baranaynay maantana gabagabadaan taagana haye dowladda maxaad ka faa'iideen dowladda waxaan ka faa'iidnay waxyaabo fara badan ayaan ka faa'iidnay oo ah in mawaalaatil kufri aanan la xiriirinin iyo in kaloo fara badan tanbiih lqaatil taxliil xawimaan alwalaa walbara nawaa lislaam waa gar axkaam ljihaad waxaa kale si fiican loogu mariyey kutubka la yidhaahdo ta'muruuna bilmacruuf watanhauna can ilmunkar marka waxyaalo badana istifiidiyey duruustaasi aad iyo aad ayay bulshada ugu baahan tahay sida oo gaalada alwala walbaraa loogu qaato goonigoonaha dad maclimiin oo macal dugsiya iyo dad mashaaikhda duruus akriya duruustooda oo ay kamid tahay tafaasiirta khiyaalka marata ajrumiga waxyaabaas lagu akriyo tuulooyinka oo kuxeeysan degmada janaale sidoo kale waxa ay sheegeen in waxa ay barteen ay gaarsiin doonaan bulshada ay ka yimaadeen oo si fiican nooga nashriyey haddana macnaha anagana naaga baahanyahay in oo macnaha bulshadii oo muslimiinta ahayd inaan u nashrino sida oo maclamaha maclimiintan sharafka lah oo noogu nashriyeen insha allahu tacaala in shareecada islaamka lagu dhaqmo ela tabiqiigiyo ma aragtay anakana ehelkayn iyo walaalahayn sidii oo walaayadaba anaga ugu dadaala anakana waxay naga dambeey aan u gaarsiino marka waa xambaarana insha allah kala meel kutubkanimada ugeeyna sida raali noqdo ugu dambeyntii waxa ay wilaayadii islaamiga ah ka codsadeen in lagu soo celceliyo dowraadka noocan oo kale ah oo aqoontooda kor loogu qaadayo walaayada waxaan ka codsanaynaa in oo macnaha saddex dadkan afar bilood saddex bilood ururada inay noo qabato oo macnaha qalbiga wuxuu u baahan yahay mar kasta in la soofeeyo kutubadii kale macnaha kutubo kale noo keeno haddii nagu nashriyo anigana macnaha kiinkaas oo macnaha oo naga saaray oo macnaha dhammaantaynaba inaan ka wada shaqeyno maadaama muslim aan nahay oo macnaha ushayna hal ay tahay inaan nashrino oo maxay ahayd mar kastana na soofeeyaan ayagana macnaha aan ka codsanayna walaayada insha allahu tacaala la qabto saddex bilood ama laba bilood ama berina bilizoom in mar lasku yimaado duuraadka cilmiga loo qabto muhiimad waaye wax badan istifaad iyo tanbiihaad iyo tilkaar baxaas iyo tacliimaad badanaa meesha kasoo baxa insha allah marka saasaan kuleeyahay taas ma ahan markii ugu horreysay oo dowro noocan oo kale ah wilaayadii islaamiga ah ee shabeellada hoose u qabato maclimiinta iyo qeybaha kala duwan ee bulshada warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan waa naga intaa